Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa maalmahan deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo ka waday kormeer lagu kurgalayo baahiyaha ay qabaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland Axmed Nuur Cali oo ka hadlay dadaalada wasaaradda ee ku aadan daaweynta xoolaha ayaa sheegay inay jiraan baahiyo dadka xoolo dhaqatada ah ay qabaan kuwaas oo ay ka mid yihiin in xoolahooda daaweyn ay u helaan iyo in ay helaan waro ay xoolaha ka waraabsadaan wasaaradduna ay ku guda jirto sidii baahiyahaas wax looga qaban lahaa anagoo meelo kala duduwan soo marnay si aan u hubino habsame u socodka howlaha daaweynta wasaaraddu ay ka wado deegaanadan iyo guud ahaan jubbalandba run ahaantiina aan ogaano aan u dalno baahida dadka xoolo dhaqatada ah ay qabaan runtii dad badan baan waraysanay kormeer badan baan samaynay baahiyahoodana waan dhegaysanay dadka intii loo qabtana waa ka mahceliyeen inta kaleo baahiyaha taagan waxyaabaha ugu waa muhiimsan oo hadda ay soo bandhigeen dadka waxaa ka mid ah inay u baahan yihiin warihii xoolaha ka cabi lahaa iyo daweynta in la siiyo runtii deegaanada hadda ku hareereysan magaalada Kismaayo xoolo badan ayaa kusoo guuray isu soo guur badan ayaa jira maadaama yani goshii ay ay ay meesha ka dhowdahayna inta badan dhasheega xoolihii ka soo baxay xanuuno iyo waxyaa waxyaabo yaryar ayaa jiray marka aad bay ugu baahnaayeen say noo sheegeen dadka deegaanka iyo dadka xoololeyda ah waana wadi doonaa ka wasaarad ahaan waxaan ugu mahadcelinaynaa mashruucan oo taabagelinayo bangiga adduunka oo f s r b run ahaantiina waa wax la taaban karo dadkana way ka mahadceliyeen waxaan rajaynaynaa insha allah inuu sii socdo oo ka wasaarad ahaan dadka baahiyahooda ayaa markasta ku duulnaa waana sii wadi doonaa insha allah kormeerkeenana waa sii socon doonaa aad baad umahadsantihin wasaaradda oo kaashanaysa mashruuca s f r b qeybtiisa jubbaland ayaa horay xoolo daaweyn uga samaysay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo